بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نبyina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمaعيn أma bعd qala الإmam أbu dawuud raximh اllah tacalى bsm اllah الرحmn الرaحيم bab زakاة الfiطr ay hada maxaluhu weeyaan baabu bayaani أxkaami زakاة الfiطr sakaatulfiطriga axkaamteeda caddaynteeda yuu u baab yahay kan qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa maxmuud bnu khaalidin الdimashqiyu wacabdullaahi bni cabdالraxmaan aلsamarqandiyu wahuwa cabdullaahi bni cabdالraxmaan alimaam addaarimi cabdullaahi bni cabdالraxmaan addaarimiyu الsamarqandiyu whuwa abu muxamed addaarimiyu alxaafid saaxibu اlmusnad fiqat faadil mutqin akhraja xadiidahu muslim waabu daawuud watirmidiyu waa ninka musnadka daarimiga iska leh imaamka qaala ahbaranaa marwaan huwa marwaan bnu muxamed aطaariyu fiqat akhraja xadiidahu muslim waasxaabu sunan اlarbaca qaala cabdulaahi cabdulahi bni cabdiraxmaan isagu wuxuu yidhi ahbaranaa abu yaziid alkhawlaaniyu marka akhbaranaada waxa dhahaya waa marwaan yacnii qaala cabdullaahi cabdullaahi bni cabdiraxmaan isagu wuxuu yidhi marwaan markii uu xadiidka warinaya qaala marwaan akhbaranaa abu yaziid alkhawlaaniy wahuwa almisriyu saduuqun akhraja xadiidahu abu daawuud ibnu maaja wa kaana shaykha sidqin buu ahaa abu yaziide wa kaana ibnu wahbin ibnu wahbna wuxuu ahaa yarwi canhu inuu ka warinaya ninkaa xaggiisa qaala wuxuu yidhi abu yaziid ahbaranaa sayaaru bnu cabdiraxmaan wahuwa sayaaru bnu cabdiraxmaan alsadafiyu almisriyu saduuqun akhraja xadiidahu abu daawuud wibnu maaja qaala maxmuudun maxmuud isagu waxa uu yidhi alsadafiyu ninkan waa u abtiriyey sayaaru bnu cabdiraxmaan maxmuud ibnu khaalid addimashqi isagu waxa uu yidhi alsadafiyu kale marka cabdulahi bn cabdiraxmaan ma aanu nisbada ma sheegin isaga can cikrimata can ibni cabaasin qaal farada rasuulu llaahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu farad yeelay akaatfiri sakaatulfiطriga duhratan lisaa'imi wuxuuna u farad yeelay duhratan daahirin ama daahirsanaasho lisaa'imi qofka saa'imka yacnii ay u tahay darteed saa'imku inay dhahaalo u tahay darteed ay u farad yeelay lisiyaamina nusakha qaaraa qoraayo labaduu marka nusqooyinka ku kale sidaa waa kale yihiin duhratan duhra yacnii daahirsanaan lisiyaami ay u tahay markaa soonkii min allagwi laga daahiro lagwi afxumo iyonyanii lagwi iyo warafafi afxumo wa ducmatan ayuu nebigu u jideeyey u farad yeelay quudin ayb ama quudasho lilmasaakiini masaakiinta u sugnaatay inay ahaato man addaahaa qofkii guto qabla salaati salaadda ka hor fa hiya sakaatun weeyaan maqbuulatun la aqbalay waman addaahaa qofkii guto bacda salaati salaadda ciidda kadib fa hiya sadaqatun sadaqa weeyaan min asadaqaati sadaqadaha ka mid ah halkan alimaam abu daawuud waxaan ku dhex jirnay kitaabkiisa sunanka kitaabu zakaat ayaan ku dhex jirnay baabu zakaati alfitri buu baabeeyey oo isagu kitaab kama uunan dhigin baab ahaan buu yacnii kitaabu zakaat ayuu ku dhex daray ayb waana sida loo badan yahay sidaa in la yeelo zakada marka waa laba noocoo zakaatul-amwaal iyo zakaatulfitri zakaatulfitriga waxaa kaloo lagu magacaabaa sadaqatulfitri waa la yidhaahdaa ee shayga la bixinayana waxaa la yidhaha fitratun bikasri ilfaa laa hayr qofkaani fitradiibuu iska bixiyey ayaa la leeyahay wahiya lafdatun muwalladatun ayuu imaamu nawowi leeyahay waa eray muwallad ah laa carabiya walaa mucaraba laa carabiyatun walaa mucarabatun maan eray marka carab asal ay u lahayd eray qolo kale ay isticmaali jirtayoo carabtu markaa iyadu ay isticmaashayna ma aha oo mucarab ma aha erey marka muwallad ah waay sidiisaba ummado kalena kama imaanin carabna asal uma lahayn marka waxaa weeyaan fiqigii unbaa la yimid bal istilaaxiyatun lilfuqahaa waa erey marka fuqahadu ay ku erey bixiyeen ayb waxaana laga yaabaa buu leeyaha alimaamu nawowi majmuuca wakaأnnaha min alfiطraةi alatii hiya alkhilqatu inay ka timid fitradii oo ah hab abuurista qofka loo hab abuuray ay zakaatu اlkhilqa marka ayb sidaa marka dad badan baa sheegeen buu leeyahay waxaa kaloo zakaatulfitri loo loogu tilmaamaa yacni wakhtiga ay waajibaysaa waqtulfidriga ah wakhtiga la afuraayo bimacnaa marka sakadii afuritaanka sidaasoo kale marka in loo jeedana way yacnii waa wejbay baa isaguna sidaas ah ayb zakaatulfidriga shuruud ay ku waajibto ayaa jirto fuqahaduna saddex shardi bay ku sheegaan waa qofku inuu muslim yahay bixinaayo iyo kan laga bixinayo labadaba waxaan arki doonnaa min almuslimiina xadiidku inuu sidaa dhihi doono tan labaad waxaa weeyaan alxuriyatu qofka bixinayaa waa inuu yahay qof xor ah addoonka waa laga bixiyaa maahan isaga kuma waajibto isaga ma bixiyo sakaatulfidri shardiga saddexaadna waxaa weeyaan alyasaar waa qofku inuu markaa gacantiisu ay u fududdahay ee awood uu leeyahay wuxuu bixin karo yasaarkaas baa marka xanafiyada iyo jumhuurtu ay ku kala tegayaan jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin yasaarka halkan lagu sheegaayo waa qof walbo oo habeenka ciidda iyo maalinta ciidda badan cuntada isaga ku filnaydee quutu daruurigiisa haysto dheeraadna markaa dheeraadna haysto ninkii marka habeenkaa ciidda iyo maalinta ciidda wuxuu cuni lahaa haysto hal suus oo dheeraadana uu u yaallo waa ku waajibto sakaatulfidri halkaasay marka yasaarka ka cabbirayaan ee axaadiidta baabka ku soo aroortayaanna ku arki doonnaa oo aan la kala qaadin qof wax haysto iyo qof aan wax haysan iyoma kala qaadin xanafiyadu laakiin iyaga abu xaniife isagu wuxuu leeyahay waa qofkii nisaab haysto qofka sakaatulfidriga ay ku waajibayso waa inuu ama nisaabu dahab ama nisaabulfida waa inay gacanta ugu jiraan qof aan marka nisaabudahab iyo nisaabulfida aan haysanna faqiira sakaatulfidri ku waajibi maysay leeyihiin ayuu leeyahay isagu sida raajixana waa sida culammada badelkood ay ku tageen ee ah qofku haddiiba quudkii uu cuni lahaa wax ka badan ou haysto faqiirba ha iska ahaadee isagana waa laga rabaa sakaatulfidriga saddexdaa shardibay marka leedahay alislaam alxuriya iyo alyasaar ayb ictibaarka marka yasaarka laga fiirinayo iyo icsaarka iyo yasaarka waxaa laga fiirinayaa qofkan quud ka badan ma haystaa maalinta ciidda quudkii uu cuni lahaa mise ma haysta intaa unbaa laga fiirinaya ayb marka xadiidka haddaan soo laabanno wuxuu leeyahay farada nebigu sal ly slam farada rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu farad yeelay sakaata alfidri ereygan marka farada bimacnaa waxaa weeyaan ay awjaba waa sida jumhuurtu ay qabaan ayb xanafiyada iyagu farad iyo waajib waa kala saaraan oo farad waxay yidhaahdaan maa habata wujuubuhu biاtawaaturi waa farad wamaa habata wujuubuhu bilaaxaadina waajib bay dhahayaan iyagu ayb jumhuurta inta kalena iyagu farad waxay u yaqaanaan de waajibka unbuu la mid yahay halkan marka farada rasuulullahi marka laleey waxaa laga qaadanaya sakaatulfidri inay farad ay tahay ay waajib tahay bacdi ahlilcilmi ayaa iya waxaa laga wariyey xasanulbasri iyo saciid ibnu lmusayab inaynan waajibaynin ayb waxaan ujeedaa ahlulcilmiga qaarkood ayaa iya waxaa laga wariyey inaynan waajib ahayn oo ay sunno tahay xadiidkanna waxay yidhaahdeen farada bimacnaa waxaa weeyaan ay bayana farada rasuulullahi nebigu wuxuu caddeeyey ou jaangooyey macnaheedu waa sidaa bay dhaheen ibnu daqiiqilciid marka wuxuu yidhi luqadu sidaas waa ku tahay laakiin nuqila fii curfi sharci ila alwujuub luqada farada bimacnaa qadara waa tahay iyo bayana laakiin hadda xaqiiqa sharciya meeshaan taallo oo sharcigu farad wuxuu u yaqaanaa wixii waajiba marka luqadii waa laga guuriyey waxaa loo guuriyey xaqiiqa sharciya loo naqliyey sidaa darteed marka walxaqiiqatu sharciyatu owlaa sidaa buu dhahayaan farada rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam zakaata alfidri sakaatulfidrigii buu nebiga farad yeelay ee uu caddeeyey faradkeedii uu tilmaamay uu caddeeyey markaa fidri marka laleeyahayna marka wakhtiga ay waajibaysa waxaa laga qaadanayaa bay dhaheen maadaama afarka loo nisbeeyey waxay waajibaysaa markay qoraxdu dhacdo maalinta ugu dambayso ee ramadaan maxaa yeeley xaqiiqatan soonkii waa laga afuray markaas imaam maaligna isaga wuxuu leeyahay markaa waagu uu beriyo ayay waajibaysaa maxaa yeeley habeenku afur ma halmaba u ahanba ee qofku inuu soonkii ka afuray in kale maalinta dambe unbaa la fahmaa buu leeyahay ilaawal maalintii baa la soomaa marka maalintii inaynan soon ahayn goorbay caddaanay markii maalintii la gaaro ayb adu marka sidaana marka way isku hayaan xagga waajibnimadeeda ayb duuratan lisaa'imi min allagwi waalrafaf maxaa loo jideeyey sakaatulfidrigii waxaa loo jideeyey duuratan dahaaratan yacnii dhahaara ahaan dhahaaro darteed yaa loo jideeyey lisaa'imi kan sooman lagu oo yacnii ay dahirto ama lagu daahiro min allagwi waalrafaf laga daahiro lagwiga iyo afxumada ayb duuratan lisaa'imidaa marka yaa ay ku dhegan yihiin saciid ibnu lmusayab iyo xasanulbasri oo waxay yidhaahdeen sakaatulfidri waxay ku waajibeen ninkii soomay un qof soon aan waajib ku ahayn lagama rabo maxaa yeelay iyadiiba waxaaba loo jideeyey dhuhratan lisaa'im ilmo yaryar iyo soon maba ku waajibinba ilmo yaryar mas ma aynan soomin say sakaatulfidri u bixinayaan bay leeyihiin laakiin mafhuumay adeegsanayaan iyagu manduuqayaan marka manduuqu waxay tahay axaadiidta soo socoto oo nebigu inuu sakaatulfidrigii farad yeelay xor addoonka yar weyn kulliin lagu qoray korkooda oo iyagu markaa yacnii ilmaha yararkaana waalidka uu ka dhiibayo amaa xadiidkan isaga waxaa la leeyahay wuxuu ka hadlay kharaja makhraja alghaalib haalib ahaan yacni dadka soomanaa badan dadka sooman marka iyagu sidaas baa gaar loogu sheegay mafhuumu lmukhaalafa isaga laga dhalin maayo xadiidkan maxaa yeel manduuq baaba meeshaa yaalla waducmatan lilmasaakiini iyo quudin waducmatan ay waicaaman quudin darteed ayaa nebigu u farad yeelay lilmasaakiini la quudiyo laga quudiyo markaa la siiyo masaakiintii halkana marka culamada qaar badan baa qabsanaya waxay leeyihiin masrifu sakaati alfidri sakaatulfidriga meesha loo iilaayo waa masaakiinta bis ee dadkii deynoobay iyo kuwii jihaadkii iyo ibnu sabiilkii iyo waxaasoo dhan marka yacni masaarifu zakaati اlamwaal waa khilaafsan tahay dhahayan tan maadaama xadiidka oo masaakiinta carabaabay iyadu marka waxaa weeyaan siddeeddii sinfi la wada gaarsiin maayo miskiinka iyo faqiirkaoo ka daran unbaa la siin inay sidaa tahay waxaa ku tusaya waxa la bixinayo waa cunto nin deyn lagu leeyahay cunto ma u baahan yahay mase lacag u baahan yahay mar haddii la yidhaah walkhaarimiina ha la siiyo cuntada iyadana nin marka badar suus badaroo la siiyaa deynka gudi maayo saa darteed marka sakaatulfidriga waxaa raajixa inuu iska leeyahay inay iska leeyihiin keliya masaakiinta iyo fuqarada labadaa wasfi baa lagu qaadan karaa midda kale zakaaةulamwaalka lamid maa ibnulqayimna saas iyo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo sidaasay rajaxayaan waman addaahaa qofkii guto qabla salaati salaada ka hor qofkii guto fahiya zakaatun weyaan maqbuulatun la aqbalay yacni ay saxiixatun waa aqbalka ilaahay baa garanayee maqbuula bimacnaa saxiixa loo jeedaa waa zako saxiixa ah alana marka waqtigeeda waxaa weeyaan qabla salaad in la bixiyo ayb qabla salaad marka ilaa intaan salaadda la aadin la bixiyo ilaa intee in laeg waa noo imaan doontaa meesheedaan uga hadlayna waman addaahaa qofkii guto bacda salaati salaadda kadib ciidda salaaddana salaadda ciiddaa loo jeedaa alcahdiye aha ku jirtee oo cahdi dikri ah baa marka meesha iska waxaan u jeedaa cahdi dihni ah yaa yaallo mar haddii sakaatulfidri laga sheekay inaa salaadda la dukanayo waa ciid inay tahay iska fahmaysaa waman addaahaa bacda salaati salaadda kadib qofkii guto fa hiya sadaqatun weyaan min asadaqaati ka mid ah algaa marka waxaa laga qaatay bacda salaad ninkii guto zake ahaan inaynan uga dhacaynin oo zakadii waqtigeedii inuu sidaa yahay qabla salaati alciid in iyada ay tahay waqtigeeda laakiin ninkii aan bixinin seebuu yeelayaa waa inuu bixiyo xataa walow bacda salaad ha ahaato ilaa maalintaas ciidda haddii uu bixiyo waa gabood falay laakiin dimadiisii waxaa weeyaan way iskaga beri noqonaysaa say culimmadu badan yihiin ayb fuqahada baabun ayaadakani baabun baab weeyaan mataa goormaa tu-adaa la gutaa sakaatulfidrigi goormaa la gutaa qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamedi الnufayliy wahuwa abu jacfar alnufayliyu ثiqat qaala ahbaranaa zuhayru huwa bnu mucaawiyata aljucfiy qaala ahbaranaa muusa bnu cuqba wahuwa ثiqaة saaxibu اlmagaazi akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutubi الsita can naaficin can ibni cumara qaal amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuuna amray ouna faray bisakaati اlfidri sakaatulfidrigii buuna faray an tu'addaa in la guto qabla khuruuji innaasi dadka intaynan bixin ila salaati aanay u bixin qaala waxa uu yidhi fakaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yu'addiiha inuu bixinayo qabla daalika salaadaas ka hor bilyowmi maalin walyowmayni iyo laba maalin yacni maalinta ciidda maalin ama laba maalmood ka hor ayuu bixin jiray xadiidkan marka bukhaari muslim baa soo saareen qaybta dambena bukhaari unbaa keligii soo saaray waxaana laga qaadanayaa wakhtiga la bixinaayo inay tahay intaan salaada loo bixin waa sida afdalkee fadliga badan qofku markuu gurigiis ka soo baxo ee uu ciidda u soo socdo ciiddiina aan la tukanin markaabuu dhiibaya hadday u suurtoobayso haddii kalena inuu marka maalin ama laba maalmood ka hor uu bixiyo laa siima haddii la aruurinayo sakada sakada haddii jiha yacni sharci ah ay aruurinayso madax a maalan hadday sakadu iyagu aruurinayaan markaa maalin iyo laba maalmood iyo dhowr maalmood ka hor in la sii ururiyaa dhib ma laha oo ibnu cumar isaga markaa riwaayadka qaar baa dhahayo sakadiisa wuxuu u sii dhiibi jiray dadka aruurinayo sakaatulfidrigana waa la ururin jiray sida xadiidkii abi hurayra uu tilmaamayo ayb marka taa qofku hadduu maalin ka hor ama laba maalmood ka hor iska bixiyaa dhib ma laha ramadaankaoo dhanna waa bixin karaa culimmada qaarkood baa iyagu sidaa qabo alimaamu shaaficina uu ka mid yahay awal yowm oo ramadaan uu dhasho haddii uu iska bixiyo waa ka gudmaysaa buu leeyahay laakiin sida wanaagsan ixtiyaadku ku jiro waa inta aan salaada ciidda la tukanin ama maalin ama laba maalmood ka hor shay saxaabadu yeeli jireenba qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan kam yu'addaa imisaa la gudanayaa oo la bixinayaa fii sadaqati alfitri sadaqatu lfitriga imisaa la dhiibayaa oo la bixinayaa imisaa iyada markaa laga bixinaya sadaqatu lfitriga ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdullahi bnu maslama huwa bnu qacnab alqacnabiyu iqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita ila bna maaja ayb qaala ahbaranaa maalikun wa qara'ahu calaya korkeyguuna ku akhriyey maalik aydan ayb wa qara'ahu calaya maalikun aydan can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka farada zakaata alfitri yani markuu leeyahay sanadkan isagu markuu leeyahay waqara'ahu calaya maalikun aydan waxaa ku jira maalik xadiidka waxaa looga qaadan jiray si oo cardi ah oo qiraa'a cala shaykh isaga waa lagu dul akhrin jiray saasaana looga qaadan jiray sida qaalibka ah marka wuxuu leeyahay cabdullahi bn maslamata alqacnabi xadiidkan imaamu maalik waan ku dul akhriyey isagana waa igu dul akhriyey aydan oo yacni samaac min lafdi shaykhna waa u haystaa qiraa'a cala shaykhna waa u haystaa ayb sidaasuu marka u jeeda halkan aydanta uu leeyahay can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka farada zakaata alfidri zakaatulfidrigii buu farad yeelay qaala fiihi waxa uu yidhi xadiidka dhexdiisa fii ma qara'ahu calaya wixii uu igu akhriyey maalikun maalig oo dushayda ku akhriyey dhexdiisa waxaa ah zakaatu lfitri akaatulfidrigiibuzakaatu lfitri min ramadaana zakaatulfidriga ramadaan saacun weeyaan suus min tamrin oo timir ah aw amase saacun weeyaan suus min shaciirin heeb ah calaa kulli xurin xor kastaa korkiisa aw amase cabdin addoon kastaa korkiisa xaalay tahay dakarin lab aw amase unfan dhadig min almuslimiinana ka mid ah ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa qadarka zakada sakaatulfidri la eg tahay qadarka isagana waxaa weeyaan suus waa saac suuskuna waa arbacatu amdaad afar mud weeyaan halkii mudna yanii suuskaasina waxaa lagu qiyaasay laba kii yani waxaa lagu qiyaasay laba kiilo iyo afartan garaam laba kiilo iyo afartan garaam yaa lagu qiyaasaa qiyaasta jumhuurtu ahlucilmiga qaarna waxay gaarsiiyaan laba kun iyo shan boqol oo garaam oo ah laba kiilo iyo bar ilaa qaar baa waxay gaarsiinayaan saddex kiilo saddex kiilo qaar ayaa gaarsiinaya culamada mucaasiriinta qaarkood calaa kullin marka wuxuu laba kiilo iyo afartan garaam laga bilaabo ilaa iyo saddex kiilo taqriiban yuu ku imaanayaa sida loo badan yahana laba kiilo iyo afartankaas garaam weeyaan saacu isagu waa intaas ayb qadarka marka la gudanayo alimaam abu daawuud ou baabaystay xadiidka waaka waa ku jiraa saacun min tamrin waxaana laga qaadanayaa waxa la bixinaayo inay yihiin cunto qiimo iyo lacag laga dhiibi karo allaahumma qofku inuu intuu lacagta qof u diro uu yidhaahdo lacagtan cunto ku gad ee markaas sakaatulfidri igaga sakee way bannaan tahay middaa iyada lacagtii cunto haddii lagu gado amaa lacag ahaan in loo bixiyo iyadu ma bannaana abu xaniifana qabo jumhuuru ahlilcilmina ku khilaafsan suuskaasaa marka loo xadeeyeyna shaciirtii iyo timirtiibuu halkanna ku sheegay waa quudka qaalibka oo markaa ay isticmaali jireen maxsuurna kuma aha inta la sheegaye quutulqaalibka wax allaale wixii quutu daruuriyo dadku cunaan bariis ha noqda ama yacnii waxa dadku cunaan ha noqda ee galleey iyo wax lamidkaa masage iyo yaa lagu bixinayaa calaa kulli xurin xor kastaa korkiisa ayay ahaatay aw cabdin ama addoon kasto ninka addoonkaada isagu sayidkiisaa ka bixinayo ayb ilaa addoonku maal ma yeesho sida jumhuur ahlilcilmi ay qabaan dakarin ow unfan lab iyo dhadig lab iyo dhadig oo markaa labkii iyo dhadigii iyagu waxaa weeyaan labkii waaba la gartay dhadiga iyadana ninka haddii ay nin leedahay ninkaa laga rabaayo bixinaayo haddii aanay nin lahayno iyada keligeed ay tahay iyadaa laga rabaayo iska bixinayso haddii aabbaheed ou nafaqeeyana aabbaha ka dhiibayo qofka dhadigan siyaabahaas iyada marka u qaybsan tahay ayb hadday iyada xoola haysato ninku ou mucsir yahayna iyadoo iska dhiibaya markaas inay isaga ka dhiibtaana dhib ma laha fuqahausay tilmaamayaan oo way kaga gudmaysaa ow unfan ama dhadigoo min almuslimiina jumladan min almuslyanii shadrigan qaybtan yani kelimadan min almuslimiina iyadan xugun baa ku jiro xugunka ku jiraa waxay tahay sakaatulfidrigii waxay ku waajibaysaa qof muslima waxaana laga bixinayaa qof muslim ah ninka haweentiisa kitaabiyadda ah ee haddii uu qabo haween kitaabiyada sakaatulfidri ka dhiibi maayo addoon gaala haddii uu leeyahayna ka bixin maayo ayb haakada walciyaadu billaahi cunug ou dhalayo gaala haddii uu jiro isagu nafaqeeyana ka bixin maayo iyadu marka min almuslimiina waa taasay faa'iideynaysaa ibnu salaax iyo marka culamaaulxadiid qaybo ka mida waxay yidhaahdeen jumladan yani hadalkan min almuslimiina maalig baa la gooni noqday laakiin imaamu albukhaari wuxuu tilmaamaya inuunan maalig la gooni noqonin iyagu waxay leeyihiin maalig keliya unbaa naafic ka wariyey inta kale ardadii naafic ma aynan ka warinin laakiin imaamu albukhaari laftirkiisaa wuxuu wariyey riwaayatu cumar bni naafic riwaayatu cumar ibni naafic ayuu imaamu albukhaari soo saaray can naafic naafic wiilkiisaa warinaya wuxuu ka warinayaa aabbihiis naafic riwaayatu cumar ibni naafic can naafic min almuslimiinana waa ku jirta abu daawuudna waa noo keeni doonaa marka maalig lama gooni noqonin kutubaha musalaxulxadiidkana tafarudka markay ka hadlaayaan kanay ku miaaliyaan ibnu salax xadiidkan min almuslimiina ayuu ku miaaliyey imaam muslimna wuxuu soo saaray isaguna xadiidkan dariiq kale can dariiqi daxaaq ibni cusmaan can naafic ziyaadadanna waa ku jirtaa min almuslimiina marka maalig lama gooni noqonin allaahumma in la yidhaha ragga xufaadda waaweyn maalig keliyaa wariyey waa sax markaa laakiin maalig keligii baa la gooni noqday baa la diidayaa iyada riwaayaad badanna way jiraanoo abu daawuud laftirkiisa uu ka hadli doono xukunka ay riwaayadan faa'iideynaysana waa sidaas daxaawi isagu wuxuu leeyahay xanafiyaduna ay qabaan qofku in adoonkiisa gaalkaa iyo kulliaa laga sakeynaabay waa ka sakeynayaa bay dhahayaan waxayna u deliishanayaan laysa cala almuslimi fii cabdihi walaa fii cabdihi sadaqatun ilaa sadaqata alfitri addoonka yacnii qofka addoonkiisa sake laguma laha oo laga sakayn maayo ilaa sadaqata alfitri maahani addoonna lama kala qaadinay dhahan gaal iyo muslim miduu yahay xadiidkan baa laakiin waxaa laleeyahay midkaas cumuumaa ku jiro cumuumkii laakiin takhsiiskan yaa qaadaya xadiidkaa waa caam midkay iyagu deliishadeen addoon baa layidhi gaaliyo muslimba waa ku dhagoobayaa laakiin min almuslimiina hadda noo qoran halkan min almuslimiinadan marka waxay khasisaysaa cumuumkii halkaa ku jiray sida toosanayna marka saas waay daxaawi isaga wuxuu leeyahay min almuslimiinadan laftirkeeda waxay u laabanaysaa buu leeyahay qofka bixinaayo ee dadka laga bixinayo u noqon maysu dhahaya halkaasuu maraya isaga min almuslimiina waxaa loo jeedaa kan sakada dhiibayo waa inuu muslim yahay ee kan laga dhiibaaya maahan buu dhahaya laakiin waxaa lagu xujeeyey jumladan hadalkan yacni shibi jumladana min almuslimiina goormay timidna waxay timid bacda calaa kulli xurin ow cabdin dakarin ow unhan min almuslimiina addoonkii baaba lagu daray meesha la sheegaa addoonna zake ma bixiya waa laga bixiyaa marka iyagu sidaasaa marka yacni saxiix uu ku yahay قال xدثنا يحيى بن محمد بن سكن قال أخبرنا محمد بن جهضم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه waakn riwaayadii عن cبدالله بن cمر قاaل فرض رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu wxuu فرض yeelay زكاة الفiطر زكاaة الفiطرigii sاacا ayuu فرض yeelay suus فذakra بمعنىa maaلكin buu sheegay زاada wuxuu ku daray والصغيiرi iyo والكبيiرi cunuga yarkaa iyo midka weyn cunuga yarkaa hadduu hanti leeyahay hantidiisaa laga bixinaa sakaatulfidriga haddaynan hantilahayna cidda nafaqaysaa ka dhiibayso wa amara bihaa wuxuu amray an tu'addaa in la guto qabla khuruuji innaasi dadka intaynan u bixin ila salaati dadka intaanay salaadda aadin yaa marka uu amray in la bixiyo marka markuu leeya fadakara bimacnaa maalig waxaa ku jirta min almuslimiina waxaaba werinaya marka alimaam albukhaari qaala abu daawuud rawaahu cabdulaahi alcumariyuna waa weriyey can naaficin buu ka wariyey biisnaadihi qaala calaa kulli muslimin cabdulahi alcumari waa akhuu cubaydillaahi alcumari wahuwa isagu waa daciif cabdulaahigan ayb wa rawaahu saciidun iljumaxiyu can cubaydillaahi can naaficin qaala fiihi waalmashhuuru can cubaydillaahi laakiin sida cubaydullaahi riwaayadiisa mashhuurka ka ah laysa fiihi min almuslimiina kuma jirto waxaa laga waraba abu daawuud inuu ku yihaa xadiidka riwaayatu cubaydillaahi can naafic iyadu min almuslimiina ma leh bacdi alxufaad yani culammada xadiidka xufaadda qaar ka midana way wariyeen min almuslimiina oo can cubaydillaahi ka imaanayso laakiin sida mashhuurkaa riwaayatu cubaydillaahi ma leh min almuslimiina kuma jirto riwaayada naaficna maalig iyo daxaaku bnu cuhmaan iyo cumar bnu naafic saddexdoodaas can naafic waxay ka wariyeen min almuslimiina iyago marka min almuslimiina kuwaa ka wariyeen qaala xadaanaa marka cabdullaahi alcumarina naaficu ka wariye calaa kulli muslimin iyadoo ay ku jirto calaa kulli marka asal bay leedahay ziyaadada iyada maaligna lama gooni noqonin qaala xadaanaa musadadun ana yaxya bna saciidin wabishra bna almufadal xadaثaahum can cubaydillaahi xaa waahbaranaa muusa bnu ismaaciil qaala ahbaranaa huwa abu salamata atabudakiyu qaala ahbaranaa abaan huwa bnu yaziid alcataar can cubaydillaahi can naaficin can cabdillaahi can اlnabiy sala اllahu calayh ali wasalam annahu farada wuxuu farad yeelay nebigu sadaqata alfidri saacan ayuu farad yeelay suus min shaciirin oo heeb ah ow amase tamrin timir ah cala sagiiri iyo alkabiiri midka yar korkiisa iyo walkabiiri ka weyn dushiisa walxuri xorkii iyo walmamluuki addoonkii kii lalahaa zaada muusa wadakari walunhaa buu ku daray halushaahidku marka waxaa weeyaan inta la bixinaayo waa suus qaala abu daawuud qaala fiihi ayuubu wa cabdullaahi yacni alcumariyu fii xadiidihimaa can naaficin dakarin ow unhan bay dhahayn aydan iyaguna qال xdثna الhyثم بن khالد الجuhني qال أخبرna xuسين بن علي الجuعفي وهuو الكوفي المqرئ ثقة cاabد أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة haytamkuna waa iqa akhraja xadiidahu abu daawuud ayb qaala ahbaranaa xusayn bnu caliyin aljucfiy can zaa'idata wa huwa zaa'idatu bni qudaama abu salt alkuufi qaala ahbaranaa cabdulcaziiz bnu abi rawaad قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي الرواد عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء أخذ أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس ضدك وحيها يخرجون إلي بحنيا صدقة الفدر زكاة الفدر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت رسولك saacan suus oo min shaciirin heed ah aw tamrin ama timir ah aw sultin sultin waa bidami siin sultigana waxaa la yidhaha nowcun darbun min ashaciir waa nooc shaciirta ka mida heedda ama masagada ka mida masaga cad weeyaan sultiga bidami siinaana loo babiyaa wahuwa darbun min ashaciiri abyad waa cad yahay qob male waana dhanaanna waa ku jiraa saasuu leeyahay firuus abaadi qaamusulmaxuudka sultiga saas ku sheegaya shuraaxda laftirkoodana saasay tilmaamayaan ayb marka masaga cad un weeyaan aw zabiibin ama zabiib ayay bixinayeen suus oo zabiib ah zabiibkuna cinabku markuu qallalawa qaala qaala cabdullaahi waxau yidhi falamaa kaana cumaru radia allaahu canhu cumar markii uu ahaa dadku yani muslimiinta oo amiirka u ahaa wa kahurat ilxundatu qamadigiina ou batay oo qamadigi uu soo batay jacala cumaru cumar wuxuu ka dhigay nisfa saaci xundatin nisfa saaci xundatin qamadigii suuskiisa barkiisa iyo wuxuu ka dhigay min tilka alashyaa'i yuu kala mid dhigay kuwaas ashyaadaa la soo sheegay suuskooda yani nisfu saac suus barkiis oo qamadi ah yah makaana saacin baa kuu dhigan saasaa fiican aniga iyo waxay aqaanaa jacala cumaru cumar wuxuu ka dhigay nisfa saaci xundatin qamadiga suuskeeda suus qamadi barkiis yacnii laba madaal ama laba mud oo qamadiga ah iyo wuxuu ka dhigay makaana saacin suus yacnii booskiis min tilka alashyaai waxyaabahaas ah waxyaabihii la soo sheegay suuskooda ayuu wuxuu kala mid dhigay nisfu saac qamadi ah ayb xadiidkan marka xaafidku wuxuu leeyahay fatxulbaarina alimaam muslim xadiidkan wuxuu ku xukumay fii kitaabi tamyiiz kitaabu tamyiiz waa kitaab imaam muslim uu leeyahay madbuuca waa ayb kitaabu tamyiizka wuxuu ku leeyahay wuxuu ku xukumay xadiidkan calaa cabdilcasiiz ibni abi rawaad fiihi bilwahmi ninkaa cabdulcasiiska inuu wahmiyey ayuu ku xukumay oo isagu uu gafay ayb wa awdaxa aradda calayhi weliba raddintiisu aad buu u caddeeyey uu leeyahay alimaam muslim saxna ma ahano mucaawiyo waayo waxa beddelay ee cumar ma uunan ahayn waana noo iman doontaa riwaayada sidaa tilmaamayso waxa beddelay oo yacnii nisfu saac qamadi ah kala mid dhigay suus cuntada kale ah mucaawiya ayuu ahaaye cumar ma uunan ahayn walidaalika saa darteed marka halkan marka meeshii mucaawiye ahayd buu cumar ka dhigay wahmiguuna cabdulcasiiza iska leh sida imaam muslim ibn alxajaaj uu ku caddaynaya kitaabu tamyiiz iyada marka waa imaan doonaa marka masalada iyada sidaa ku xihan qaala xadaanaa musadadun wasulaymaan bnu daawuud alcatakiyu qaala ahbaranaa xamaadun can ayuub muxuu leeyahay nakaaraaba ku jirta قال أخبرنا حماad عن أيوب عن نافع قال قال cبداللahi فacdل الناas dadkii waxay la ekeeyeen baعda ذalika marka kaagaas kadib bacdu yani xilligaa rasuulka kadib نiصفa saacin suus nuskiis oo min burin qamadi ah xindo iyo bur iyo qamxi isku hallee waay haddii aad aragto نiصفa saacin suus nuskiis oo min burin qamadi ah bay waxay ka dhigeen yacni saaca tamrin oo kale timir suuskeed iyay kala mid dhigeen qaala waxa uu yidhi wakaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa yucdii inuu siinayo bixinayaa tamra timir fa ucwiza ahlulmadiinati reer madiina waa la weysiiyey atamra timirtii baa la weysiiyey iyagii ama fa acwaza ahlilmadiinati waxay waayeen reer madiina atamra timirtii caaman sanad fa acdaa ashaciira heed ayuu markaas bixiyey ibnu cumar yani meeshan iyuu wuxuu leeyahay dadkii markii dambe waxay la ekeeyeen nisfu saac qamadi ah iyo waxay la ekaysiiyeen suus cuntadii kale ah suus timira iyo nisfu saac oo qamadi ah bay isla ekaysiiyeen oo hadduu qofku qamadii bixinaayo nisfu saac u bixinayo facadala annaasu baan marka yaa laga wadaa marka saxaabadaa laga wadaa ayay leeyihiin ibnulmundir iyo a'immada qaar badanoo ka mida mar hadday saxaabadii iyagu marka dadkan la sheegayaa ay mucaawiyo ku raaceen oo ay sidan yeeleen ninkii ku bixin waa ka ansaxaysaa marka laakiin saxaabada dhexdooda in khilaaf ka taagnaayo ijmaac oynan jirin waa arki doonnaa iyada qال xdثna cبdاللh بن مسلمة qال أخبرna داوuد yعني بن qays عن ciyاaض بن cabdاللaahi can abi saciidin اlkhudriyi qaal kunnaa waxaan nahay nukhriju inaan bixinayno idaa id kaana fiina rasuulullaahi iyadoo rasuulka uu nagu dhex jiro id waqti kaana uu ahaa rasuulullahi sal ll ly slam nebigu fiinaa dhexdeenna uu ahaa sakaata alfidri ayaan bixin jirnay can kulli sagiirin baan ka bixin jirnay cunug kastoo yar wa kabiirin mid weyn xurin ayaannu ka bixin jirnay xaggiisa yaa bixin jiray yani wamamluukin iyo addoon ku la leeyahay saacan min dacaamin suus timira ayaan suus cuntaa baanu bixin jirnay ow saacan min aqid ow saacan ama suus min aqid caano qallalan ah aqidku waa caano booraha wax shabaho weeyaan caanahan qallalan ayaan suus ka bixin jirnay ow saacan ama suus min shaciirin heed ah ow amase saacan suus min tamrin timir ah ow amase saacan min zabiibin suus zabiib ah falam nasal kama aanan zuulin nukhrijuhu inaan bixinayno xataa qadima mucaawiyatu ilaa uu mucaawiyo soo galay xaajan isagoo xajinayo xaal uu yahay isagoo yani xaaji ah ow mase muctamiran isagoo cumraysanayo fa kallama annaasa dadkiiba ula hadlay cala lmimbari buu kala hadlay fa kaana fii ma kallama bihi nnaasa fa kaana wuxuu ahaa fii ma kallama bihi nnaasa wixii dadka uu kula hadlay dhexdooda an qaala inuu yidhi yacni ay qowluhu innii anigu araa waxaan arkaa anna muddayni laba koombo oo min samraa'i shaam shaam qamadigeeda ka mid ah tacdilu inuu u dhigmayo saacan suus min tamrin timir ah fa akhada annaasu dadkii waxay qaateen bidaalika kaagaas marka suus yani laba koombo laba yacni mud oo qamadigaa shaam inuu u dhigmo afar koombo oo waxa kale ah yaan anigu arkaa buu yidhi faakhada annaasu dadkii markaa way qaateen bidaalika kaagaa sababtiisay ku qaateen hadalkaas mucaawiyay ku qaateen faqaala abuu saciid abuu saciid isagu wuxuu yidhi fa amaa ana anigu falaa asaalu ka tegi maayo ukhrijuhu inaan bixinaayo abaddan weligay maa cishtu intaan noolahay amaa ana anigu falaa asaalu ka zuuli maayo ukhrijuhu inaan bixinayo hu saaci suuskii anigu aan nebiga ku ogaa baan dhiibayaa nisfu saac ma dhiibayo ayuu u wadaa nooc allaala noocaan bixiyada nisfu saac ka bixin maayo suus kaamilaan dhiibayaa buu leeyay inta aan noolahay aniga riwaayada ibnu khusaymaaba sii caddaynayso isagu wuxuu leeyahay waaba la weyddiiyeyba oo waxaa layidhi abuu saciidow ow muddayni min qamxin dheh saacan saacan saacan siduu usoo wada xadiidka ow muddayni min qamxin ayaa layidhi laba koomboo ka warran qamadi ah markaasuu wuxuu yidhi tilka qiimatu mucaawiya labadaas mud mucaawiyo qiimihiisii waayo maطwiyatun waa la duuduubay yidhi laa aqbaluhaa aqbali maayo ani walaa acmalu biha mana ku camal falaayo suuskii nebiga aan ku ogaa un baan joogaya yidhi anigu waa la duuduubay yidhi taas walidaalika yacni meeshan marka saxaabada in badanoo mucaawiya keligii ma uunan ahayn asmaa binta abi bakar iyo cabdullahi bni zubayr iyo abu hurayre iyo way badnaayeen saxaabada iyaga nisfu saaca qamadiga la ekeeyey suuska cuntada kale ah ayb walidaalika marka ibnulmunjir wuxuu leeyahay qamadiga inta la bixinaayo xadiid ku soo arooray ma jiro laba mud in la bixiyaana wuxuu leeyahay marka in suus la bixiyaana ijmaacna kuma soo aroorin in la bixiyaa suus xadiidna kuma soo aroorin nebiga ka sugnaaday saxaabadiina marka wuxuu leeyahay intuu soo sheegay ilaa siddeed saxaabi asaaniid saxiixa weliba uu kaga soo saaray ayuu wuxuu yidhi intanna sidaanay yeeleen wahum ala'immatu saxaabadii iyagaana a'immadii ah saa darteed marka qamadii haddii la bixinayo laba unkoon baa ku filan buu leeyahay waa sidiisa u dhahay way halkaas marka waxaa weeyaan saxaabadii wahum ala'immatu waa sax laakiin saxaabadii mas'alada ma ku ijmaaceen mise waa isku khilaafeen way isku khilaafeen maxaana abu saciidin alkhudri khilaafkiisu muctabar waa isaga keligii hadduu mas'alada khilaaf ka keeno saxaabada waa isku khilaafsantaha la dhahayaa mas'aladaas ayb mar haddaanu marka walidaalika hadday sidaa tahayna marka suuskuna ou zakadan haddii la bixiyo qamadigii haddii la yidhaah laga bixiyo nisfu saac ha laga bixiyo haddii la yidhaahdo de waxaa imaanaysa mar walba iyo sanad walbaa in la fiiriyo cuntadu say u kala qaalisan tahay ayb oo aan qamadi keliya lagu koobin leana waxaa dhici karta mararka qaar qamadigu in laga qaalisan yahay oo adda maanta timir iyo qamadigaa qaalisan yani suus timira haddii la beego iyo qamadiga waxaa dhici karta inay timirtu qaali tahay ayb haddii marka la yidhaha qamadigi iyo waa isla eg yihiin timirtii awel marka mucaawiya wuxuu wax ku qiimeeyey waxay ahayd islaama ekuu yidhi labadoodu waa kala qiimo badan yihiin haddaanay kala qiimo badnayna timirtii qiimo badnaato see la yeela marka la bixin maayo marka suuska unbaa la dhiibaa markaas ayb aahaar badan baa marka ibnu xajar uu keenayaa mar waxaa jirta ibnu cabaas uu fadwooday laba in la bixiyo uu keeni doono abu daawuudka xataa oo qamadigi nisfu saac ka bixiya uu yidhi cali baa yimid mar dambe oo qamadigi uu raqiisay oo dhulka galay suus hala bixiyo waxaas ma jiraan marka kuwa halkaasoo dhan marka waxay keenaysaa wax mundabid a ma aha marka shaygan marka waa ijtihaaduu ku yimid lamana dabdin karo cuntada qiimigeeda iyo qaalisanaanteeda wax la dabdin kara ma aha laakiin suuska waa la dabdi karaa walidaalika marka jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen in suus laga bixiyo shay walboo la bixinayo haddii laakiin qamadigi qof uu nis ku bixiyo isagoo nusuustan marka qabsanaayo waa sakadiisa waa ka gudanta um baan dhahaynaa mar haddii yacnii intaan a'immaa saxaabadii qaar badan laga sheegay ee mas'aladiina ay weji yeelan karto waan iska dayn laakiin mas'alada waa in la ogaadaa waxay ku timid ijtihaad iyo qiimo isku barbardhigid qiimo isku barbardhigiddana hadde xilli walbaa isku waqti lama joogo ashyaada qiimigoodana sidaa ma aha xuban markaan xukunkan xuban samada ka soo degay ma ahani ogow waa ijtihaad ijtihaadkuna waa isbedeli karaa sidaa unin markaa masaladu ay ku kooban tahay ayb qaala abu daawuud rawaahu bnu culaya wacabdatu wagayruhuma can ibni isxaaq can cabdillaahi bni cabdillahi bni cuثmaan ibni xakiim ibni xiisaan can ciyaadin can abi saciidin bimacnaahu wadakara rajulu waaxidun ninbaa wuxuu sheegay fiihi xadiidka dhexdiisa wuxuu ku sheegay can ibni culaya ayb ninkaa waa yacquub ibnu ibraahim addowraqi can ibni culaya isagoo ka warinayo wuxuu yidhi awsaacun min xindatin xadiidkii marfuuca ahaa ee abu saciid ayuu wuxuu ku daray awsaacun min xindatin uu ku daray xadiidka abu saciid si fiican ugu laaba bal kunaa nukhriju id kaana fiina rasuulullahi sal ll slam zakaata alfidri can kulli sagiirin wakabiirin xurin wamamluukin saacan min dhacaamin ayuu wuxuu ku daray saacan min xindatin de haddii saacan min xindatin haddii xadiidka ku jiri lahayd maba laysku qabsadeenba mas'aladii oo nas baa ku soo arooray baa la dhihi lahaa marka abu daawuud wuxuu rabaa inuu yidhaha saacan min xindatin xadiid abi saciid kuma jirto qamadiyana in suus la bixiyaa nas kuma soo aroorin isaga mucayan ku ah ayb wuxuu leeyahay marka wadakara rajulun waaxidun hal nin yacquubu dowraqin uu ka wadaayo yaa sheegay fiihi xadiidka dhexdiisa can ibni culaya ow saacun min xindatin walaysa bimaxfuudin taasna maxfuud ma ahno waa shaad buu leeyahay qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa ismaaciil laysa fiihi dikru lxindati qamadiga marka sheegiisa kuma jiro qaala abu daawuud waqad dakara mucaawiyatu bnu hishaam wuxuu sheegay fii hada alxadiidi can alhawriyi can zayd bni aslam can ciyaadin can abi saciidin nisfu saacin min burin mid kalena qolada kale wax deliil ah buu ku dhex daray xadiidkii oo xadiid abi saciidba wuxuu ku daray saacan min dhacaami ow nisfa saacin min burin buu ku daray suus barkiis oo min burin qamadi a wahuwa wahmun isaguna waa wahmi min mucaawiyata bni hishaam ka ahaaday oo miman rawaahu canhu ama did dadkii isaga ka wariyey yacnii labadaba waa qalad xinda waxba lagama sheegin buu ka wadaa saxaabadii baa marka ku ijtihaaday qaarkood sidaasayna marka kala tahay qaala xadaanaa xamid bnu yaxya ayb wahuwa albalkiyu abu cabdillaahi naziilu tarasuus iqatun xaafid أkرج xadيiثه أbو dاود qال أنbأna سفyاn هو بن عuyaynة xاw أخبرna مسدد qال أخبرna يحyى هو بن سعيid القطاn weyaan عن بن cajلان labaduba waxay ka warinayaan yaحya بن سacيid iyo sufyaan ibnu cajlaanay ka warinayeen moxamed ibnu cajlaan almadani qaala samica ciyaadan whuwa ciyaad bn cabdilaahi bni saciid alcaamiri almakiyu iqatun akhraja xadiidan asxaabu lkutub sita qaala samictu abaa saciidin alkhudriyi yaquul laa ukhriju abadan weligay bixin maayo ilaa saacan suus mooyaane wax kala bixin maayo inaa annagu kunnaa waxaanu ahay nukhriju inaan bixinayn calaa cahdi rasuulillahi sal ly slam saaca tamrin ow shaciirin ow aqitin ow zabiibin hada xadiidu yaxyaawa zaada sufyaan wuxuu ku daray ow saacan ama suus min daqiiqin oo daqiiq ah yacni suus daqiiq ah saasuu isaga markaa ku daray daqiiqu marka waxaa weeyaan wuxuu u jeedaa marka waa unburka ada daqiiqda yani ama masagaha laga shiido ama qamadiha laga shiido daqiiqdu isaga marka waxaa weeya waa burkaas ow saacan min daqiiqin qaala xaamidun faankaruu calayhi way ku inkireen sufyaan yani calayhi cala daqiiqi bay ku inkireen fatarakahu sufyaan waa ka tegey marka jumlada dambe ow saaca daqiiqin saacan min daqiiqin wuu ka tegey qaala abu daawuud fahaadihi ziyaadatu ziyaadadani wahmi weeyaan min ibni cuyayna ibnu cuyayna ka ahaatay aad buu ukala bixinaan alfaada xadiidka ku jirto baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan man rawaa qofkii wariyey nisfa saacin min qamxin suus barkiis oo min qamxin qamadi ah ciddii warisay axaadiidta marfuuca ah ee la warinaayo nisfu saac qamadi ah in la bixiyayu halkan kaga hadlaya qaala xadaanaa musadadun wasulaymaan bnu daawuud alcatakiyu qaala ahbaranaa xamaad bnu zayd can الnucmaan bni raashid can الzuhriyi qaala musadadun can haclabata bni abi sucayr can abiihi waqaala sulaymaan bnu daawuud isagu wuxuu yidhi can cabdillaahi bni haclaba ow haclabata bni cabdillahi waa shakiye ibn abi sucayr can abiihi qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalam saacun min burin ayuu yidhi suus qamadi ah ow qamxin ow amase saacun suus oo min qamxin qamadi ah calaa kulli itnayni laba kastaa korkoodu ahaaday yacnii laba kastaa dushooda waxaa ah suus qamadi ah haddii marka laba qof suus qamadiya uu ku filan yahay qofkiiba marka meeqaa ku aadaysana nisfu saac laba qof haddii la yidhi suus qamadii ha bixiyaan maxaa meeshaa marka ka imaanaya qamadiidan waa nisfu saac marka ayb sagiirin aw kabiirin yacnii qof weyn iyo qof yar xurin aw cabdin dakarin aw unhaa amaa haniyukum idinka hanigiinna kiina wax haysto fayusakiihi allaahu tacaala ilaahay baa dahirayo ku dahirayo wa amaa faqiirukum faqiirkiinnana ile faqiirkii laftirkiisii waa laga qaadaa sakaatulfidrigee hadduu isagu markaa haysto wax ka badane wax markaa quutu yowmihi ka badan quutu yowmi alciid wa amaa faqiirukum fayariddu llaahu ilaahay wuu celinayaa tacaala sarreeye calayhi isagoo ku celinayaa waa u soo celin doonaa macnaha oo khayr iyo baraka iyo maal buu kayuu siin doonaa akara mimaa isagoo yacnii ka badan akara mimaa wax ka badan buu u soo celin doonaa alla acdaahu uu bixiyey wuxuu u bixiyey wax ka badan zaada sulaymaan fii xadiiihi haniyin ow faqiirin buu ku daray isagu xadiidkan marka ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka wuxuu ku yidhi huwa xadiiثun muطaribun laa yahbutu waa xadiiث muطariba oo aan sugnaanaynin ayuu yidhi muxuu hoos yidhi marka duuna shadri waama haniyukum waama haniyukum taas ayb xadiidkan idiraaq badan baa ku jira tamhiidkuu ku caddaynaya ibnu cabdilbar ayb saxiix sunankii waa kan kore ayb marka xadiidkan isagu idiraaqkaasuu ku cileeyey ibnu cabdilbar fii kitaabihi atamhiid saasayna culamaau alxadiidka u badan yihiin idiraaqu marka ku cileeyey qال xdثna علي بن الxسن الdrاbjirdy qال أخبرna وhو ثقة أخرج xadيiثه أbو dاود qال أخبرna cبدالله بن يزيد qال أخبرna hmاm qال أخبرna بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثcلبة بن cبداللahi أو qال wxuu yihi عن cبداللahi بن ثcلبة عن النبي sلى الله عليه وaلي وسلم kan hadda marka waxaa weeyaan inuu mursal yahay muuqanayso kii hore cabdilaahi bni haclaba wuxuu ka warinayey can abiihi qaala qaala rasuul la sal slam xaawa akhbaranaa moxamed bn wuxu naysaabuuriyu huwa duhliyu qaala akhbaranaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa hamaamun can bakrin ilkuufiy qaala moxamed bnu yaxyaa huwa bakr bnu waa'il bni daawuud ana zuhriya xadaahu can cabdillaahi bni haclabata bni sucayrin can abiihi qaal qaama rasuulu llahi sal l slam khaiiban nebiga waa istaagay isagoo khudbo akhrinaya fa amara bisadaqati alfidri buu amray saaci tamrin ow saaci shaciirin can kulli ra'sin madax kasta zaada caliyun wuxuu ku daray fii xadiidihi ow saaci burin ow qamxun bayna tanayni laba ay wadaagayaan uma itafaqaa way iswaafaqeen can alsagiiri waalkabiiri waalxuri waalcabdi waa isla xadiidkii hadda laftirkiisii makhrajkii hadda laftirkiisii wa oo idiraabka markaa uu ku cilleeyey sheekh ilalbaani waa saxoo yeelayaa xadiidkaana u malaynan qaala xadaana ibnu saalix sida ka muuqatana fuqahada xadiidka ibnulmundir iyo a'immada yacni kutubulkhilaaf aad uga hadasho yacni baabkan qamxiga xadiid saxiix ah ma aynan u keenin labada jihaba saacan min tamrin yacni saacan min burin iyo nisfu saac oo bur oo marfuuca oo ansaxay cindahum ma jiro walidaalika marka isaga ibnulmundir wuxuu xujaystay isagu wuxuu ku tegey madhabka nisfu saac in la bixin karo laakiin wuxuu deliil ka dhigtay facadala naasudaas wannaasu wuxuu leeyahay hum asaxaabatu iyaguna marka hum ula'imatu ibnu cabdilbar laftirkiisa tamhiidka qolada nisfu saaca qabta waxay xujaysteen buu leeyahay facadala naasudaas wannaasu hum asaxaabatu ayb marka deliilka yani marka waxaa weeyaan halkaasuu ku xoog badan yahay in la aadiyo qaala xadaana axmed ibnu saalix huwa almisriyu qaala ahbarana cabdurazaaq قال أنبأنا بن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي أحمد بن صالح يسوي حوير عبد الله بن ثعلبة العدوي بالنسبة نسبة سبشاية قال أبو داود حوير قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري طيب وإنما هو العذري ويان طيب العدوي ما أنا العذري تقييد المهملك abu caliyin aljayaani wuxuu dabdinayaa alcudriyu iyo alcadawiyu wuxuu leeyahay alcudriyu weeyaan alcadawiyu waa qalab cudriyudaa sax abuu dhahayaan wuxuu leeyahay alcudriyu bidami daali اlmucjamati waraa huwa cabdullahi bnu haclaba walcadawiyu taصxiifun alcadawiyu waa taصxiif taqiidulmuhmalka saddex mujalad waa mabuuc wuxuu leeyahay marka wainama huwa alcudriyu wain khadaba rasuulu llahi sal l slam annaasa qabla alfitri biyowmayni bimacnaa xadiidi ilmuqri ayuu sheegay ayb cabdullah bn yaziid xadiidkiisii horeo kaleu sheegay waa isla xadiidkii hadda laftirkiisa qaala xadaana moxamed bn musanaa qaala ahbaranaa sahlu bnu yuusuf wahuwa sahlu bnu yuusuf alanmaatiyu albasriyu hiqat rumiya bilqadar akhraja xadiidahu albukhaariyu wa asxaabu sunan ilarbaca ayb qaala xumaydun ayb qaala xumaydun akhbaranaa meeshaan markaa badlulmajhuudka wuxuu leeyahay hadda waxaad moodaysaa qaala xumaydun akhbaranaa qaala xumaydun wuxuu yidhi akhbaranaa sidaa inay tahay laakiinse sidaa ma aha maxaa yeelay sahlu bnu yuusuf siiqatu addaha oo xadiidka ku warinaayey meeshaan hadda kuma cadda akhbaranaadaasna haddii la yidhaha waxa dhahayaa waa xumayd abarana alxasan markaa la yidhaha ama akhbaranaa can ilxasan akhbaranaa can ilxasan isma raacaysa baydulmajhuudka marka waxau leeyahay sa waxaa weeyaan qaala xadaana moxamed bn musanaa qaala akhbaranaa sahlu bnu yuusuf qaala ay sahlu bnu yuusuf sahlu bnu yuusuf waxa uu yidhi xumaydun akhbaranaa xumaydun xumayd akhbaranaa wuu noo sheegay innaga xumaydun waa la mubtadaysanaya akhbaranaa jumladaa khabar bay noqonaysaa jumladaas marka meesha ku jirtana waa maquulu qowlkii qaalada ay qaala sahlun waxa uu yidhi muxuu yidhina xumaydun akhbaranaa buu yidhi xumaydun xumayd ninka la yidhaha akhbaranaa wuxuu noo sheegay can ilxasan oo nooga sheegay xaggiisa qaala xasan wuxuu yidhi khadaba bnu cabbaasin baa qudbeeyey fii aakhiri ramadaana calaa minbari اlbasra faqaala wuxuu yidhi akhrijuu sadaqata sawmikum sownkiinna sadaqadiisii dhiiba fakaanna naasa dadka waaba iyaga oo lam yaclamuu aanan garanin faqaala waxau yidhi man haahunaa waryaa meeshan joogo min ahli lmadiinati reer madiina yaa halkan ka joogo quumuu istaaga ilaa ikhwaanikum walaalihiin u istaaga facallimuuhum bara fa inahum laa yaclamuuna ma garanayaan iyaga ah maxaa yeele reer madiine wuxuu si gaara ugu sheegayaa madiine manbaculcilmi ayb madiinada iyada waxaa weeyaan meesha cilmiga uu ka soo burqaday oo iyada markaa uu yimid nebigii iyo khulafaa raashidiintii markaska u ahayd iyadaa marka dadka ugu cilmi badan walidaalika laysku khilaafay hal yacnii ijmaacu ahlilmadiina ijmaac ma laga tirinaya xujo ma yahay waa meeshuu imaam maalig marka uu yidhi camalu ahlilmadiina xuja waay xadiidka waxaa dhici karta marka aaxaadka ah iyo hadday iska hor yimaadaan camalu ahlilmadiina camalu ahlilmadiina ay rajaxayaan maalikiyada iyagu ima marka reer madiina waxay tilmaamka loo siinayaa saas waay laakiin sida xooga badan camalu ahlilmadiina haddii loo jeeda wakhtigii khulafaa uraashidiin ay joogeen camalkii iyagu ay ku ijmaaceen xujo waay laakiin bacda daalika markii dambe madiina hadda magaalooyinka kale la mid noqotay dabcan haba dheeraata haddii la doono cilmi laakiin magaalooyinkii kaleba saxaabaa tagtay oo cilmiga ku faafisay ayb marka uu istaaga ayuu yidhi quumuu ilaa ikhwaanikum facallimuuhum fainahum laa yaclamuun farada rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu faradaynaa haadihi sadaqata saacan min tamrin ow shaciirin ow nisfa saacin buu yidhi nusaac suus barkiis oo min qamxin qamadi ah calىa kuli xurin ow mamluukin dakarin ow unhaa sagiirin ow kabiirin falamaa qadima caliyun markuu soo galay ra'aa wuxuu arkay rukhsa sicri sicirkii inuu rakhiisay uu jalay qaala waxau yidhi oo qamadihii qiimihiisii baa dhacay qaala wuxuu yidhi qad awsaca allaahu calaykum ilaahi waa idiin waasac yeelay korkiinna falow jacaltumuuhu haddaad ka yeeli lahaydeen saacan suus min kulli shayin wax kasta ah sadaqadii marka waxaad ka yeeshaan shay kastaa suuska dhiga qaala xumaydun wakaana alxasanu yaraa wuxuu arkaya sadaqata ramadaana calaa man saama xasanulbasri isaga wuxuu u arki jiray sadaqatulfidrigu inay ku waajibaysa keliya qofka soonka lagu leeyahay soomay khilaafkaas horeen usoo sheegnay duhratan lisaa'imi meeshii ahayd halkaa yuu ku dhegay isagu laakiin waa shay ku yimid mahraj alhaalib wax ku yimid u xasanulbasri marka halkan xadiidkan marka isagu sheekh ilalbani dacfiga ku xukumay wuxuu kaloo tilmaamay ibnuاlqayim tahdiibu sunanka wuxuu leeyahay qaala الtirmidiyu sa'altu aba cabdillaahi اlbukhaariy can xadiiثi اlxasan wakhaطabanaa ibnu cabaas faqaala ina rasuul اllahi sal ا ly slam farada sadaqaة اlfidri faqaala bukhaari waxa uu yidhi rawaa hayru yaziida bni haaruun waxaan ahayn xadiidkan can xumayd buu ka wariyey can ilxasan khaaba bnu cabbaas asigaad annaga noo taal khaaba bnu cabbaas saasuu wariyey fakaأnnahu ra'aa haada asax bukhaari marka riwaayada khaabanaada waa diidayey khaaba ibnu cabbaas baa qudbeeyadaas u arkaayey sababtuna waxay tahay ibnu cabbaas markii uu basro xukumaayey waa wakhtigii cali iyo cumaan iyo xasanulbasrina xilligaas yani waxaan ujeeda sida xadiidka ka muuqata hadda waa xilligii cali xilligii cali iyo cumaanna xasanulbasri madiinuu joogayoo maga jooginba wakhtigaas basra marka khadabadaa iyadu marka waxaa weeyaan ma tusayso inuu isagu markaa qudbadii uu xaadir ahaa ma tusayso laakiin khadabanaa haddii la yidhaha inuu isaga qudbadii wax ka fadhiyey baa yaa la moodayaa sidaa darteed marka xasanulbasrina tadliis ayaa marka ku jiray oo mudallis buu ahaa walidaalika marka siyaabahaas in xadiidka marka ay dacfigiisa kaga hadlayaan baa dhici karta y baabkaana ku darayna baabun fii tacjiili zakaati zakada dadejinteeda wuxuu ku soo arooray caddayntiisiiba u baabay axkaam ah zakadii in la dadejiyo oo la hormariyo zakadii in la hormariyo amwaasha laga sakaynayaa waa laba nooc maalka sakawiga waa laba nooc nooc loo shardiyo xawl iyo nooc aan loo shardinin yani baabu tacjiililfidri marka laga hadlayo labaa loo kala qaadaya maalka oo maalna waxaa weeyaan sanad inuu ka soo wareegaa shardiga maalna looma shardiyo maalka sanad inuu ka soo wareego loo shardiyo maalka yacni inuu sanad ka soo wareego loo shardiyo sida xoolaha iyo lacagta iyo tijaarada ganacsiga iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ma bannaano in sakadeeda la hormariyo haddii aanu nisaab ku dhammaystirmin yani inuu maalkii yani nisaab gaarayo inuunan gaaraynin qofkan maalan tijaaro ku jiraa hadduu tijaaradii bilaabay waxuu lix bilood ka hor buu bilaabay maalka hadda dukaanka u saaran nisaabkii laga sakaynayey maba dhammaba ninkaa isagaa markaa ma sakayn karaa oo ma dhihi karaa sakada igu waajibi doonto maal baan heli doonaaye oo anigan ganacsiga ku jiree waa iska sii hormarinayaayo intaas ayaan maalkii inta ku qiyaaso ayaan sakadiisii sii dhiibayaan iyadaan weli xawlkii la gaarin maya taa iyadu yacni waxaa weeyaan ma bannaana ayb maxaa yeele haddii sidaa la banneeyo waxay noqonaysaa nisaabku waa sabab sakada waajibnimadeeda keenaayo sababkuna sidoo la ogyahay min alaxkaami alwadciya ka mid yaxugu takliifiya ma aha isagu oo qofku maanta inuu yacnii si uu sakada u dhiibo waa inuu maal tacbo nisaab gaarayo waajibkuma aha yani maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin wujuubka adugu inaad yacni shaygan si uu kugu waajibo inaad raaraadisid shardi ma aha ana lagaa rababa walidaalika marka waxay noqonaysaa shaygii sababkii waajibin lahaa oo aan la haynin in shaygii la bixiyo taa marka sax ma ahan oo waa ninaan dhimannin oo diyadiisii la dhiibayo kala wa ila diyadu waa sabab marka la joogo ogow diyada waa sabab xugun wadciyo laakiin diyadu sabab waaye maxay sabab u tahayne yacni waxaan ujeedaa diyadu waa xukunkii iyadu qatliga iyo dilkiina waa sabab in diyadii la bixiyo keenayo iyadoon marka sababkiiban la haynin oo qatligii aanu meeshii oolin diyo ma la dhiibi karaa waa lama dhiibi karo sidaa taasay la mid tahay marka masaladan masaladaa bay la mid tahay ayb allan marka saa darteed maalku haddii uu yahay xawl xawli uu yahay isla markaana nisaab uunan dhammayn sakadiisa lama dedeji karo lama horumarin karo ilaa sababkii wujuubkiiba lamana helinba haddii laakiin nisaab uu dhan yahay waa la hormarin karaa markaas waana axaadiidta uu sheegi doono macaanida markaa lagu xambaara maalan ninkan tukaan buu haystaa sakadiisii saddex biloodaa ka dhiman ama dhowr bilood baa ka dhiman maalka meeshan u saaranna nisaab waa dhan yahay waa sii hormarin karaa iyo taa dhib ma laha amaa iyagu waxyaabaha u baahan aan xawliga ahayn oon sanadka loo shardinin sida mucasharaadka waxyaabaha beeraha ka soo go'o oo kale qaybtaa iyadu waxaa weeyaan marnaba sakadeeda lama hormarin karaba ayb maxaa yeele iyada sakadeedaba waxay waajibaysaaba markay wixii soo go'aan bay imaanaysaa shaygaa marka qaybuxawligaa marka lama dedejin karo maxaa yeele haddii uu dedejiyo waa shaygan sababkiisiibuuba ka hor dhacaya uu ka hormaraya walidaalika marka maalka sakada ma la dedejin karaa mase waa in sidaa loo kala sooco xawli iyo hayru xawli hayru xawliga aslanba lama dedejin karo xawliga isagu marka markan la dedejinaayo nisaab ma dhan yahay mase ma dhamma hadduu dhan yahay waa la dedejin karaa hadduunan dhammayna lama dedejin karo maxaa yeele shaygu sababkiisa kama hormaro sida salaadaba aynan uga hormari karin sababkeeda sababka salaada keenayana dabcan zawaalkii iyo dukhuululwaqtigii wa salaaddii marka haddaana wakhtigeeda soo gelin ka hor lama tukan karo maalkii laftirkiisii taa hadday camal badaniya ay tahay maalka laftirkiisa waa sidaasoo kale oo diyo lama bixin karo qabla alqatl iyadoon dilba dhicin diyo lama dhiibi karo mana waajibayso taasay la mid tahay tanna marka qaala xadaana xasan bnu sabaax qaala akhbarana shabaabatu can warqaa can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata qaal bacaa الnabiyu salى اllah عalيh ali waslm cumar bn alkhaaab buu diray radi allahu canhu cala sadaqati buu u diray famanaca ibnu jamiilin ibnu jamiil waa manciye waa diidey wakhaalid ibnu اlwaliid waa diidey walcabaasuna way manciyeen way diideen faqaala rasuulu اlahi sal ه slm nebigu wuxuu yidhi maa yanqimu muxuu qoonsanayaa ibnu jamiilin ibnu jamiil muxuu qoonsanayaa ou kahanayaa ilaa an kaana faqiiran inuu faqiir ahaa un faaqhnaahu اllahu alla uu deeq siiyey mooyaane war ninkan wax uu zako ku diidaa uu qoonsadaa maba yaallaanba isagoo faqiira ilaahay xoole siiyey ma intaasuu qoonsanayaa zakadii ku diidaya wax lagu diida maahane wa amaa khaalid ibnu lwaliid khaalid ibnu lwaliid fa inakum idinku tadlimuuna waad dulminaysaan uu yidhi khaalidan khaalid faqad ixtabasa khaalid wou waqfay adrucahu duruucdiisa iyo wa actudahu iyo yacnii fardihii iyo qalabkii uu ku dagaalamayey fii sabiilillahi buu u waqfay casa wajalla yacnii khaalid wuxuu leeyahay maal ma haysto wixii uu haystayna jihaadkaas iyo ayuu u darbayo oo u waqfay shayga waqafkaana dee zako lagama bixiyo bacdulculamaa kala saarsaaro waa jiraan waqafka marka waxaa weeyaan haddii shaygan yacnii haddii loo waqfay yacni jiha caam ah ama yacnii sidaasoo kale loo waqfay iyadoo laga zakayn maayo oo zake maleysa waqfiga ayb suwar marka waxaa jirta iyagu waa laga zakaynaya ay leeyihiin qof mucayana haddii lagu waqfo isaga uu manaaficdaa ka faa'iidaysto kaa mucayankaa marka haddii de wixii ay zake gaaraan wuu ka zakaynaya wixii kalena waa laga uu isticmaalayaa saas iyay dhahayaan ashyaada marka khaalid uu haysto xadiidkanna waxaa loo deliishadaa gana yacnii carabka haddii yacnii ashyaadu haddii ganacsi loo darbo in laga zakeeyo maxaa yaele wax kale si kale loogama zakayn kara amwaashaan buruucdan iyo yacnii waxyaabahan marka yacnii awjihaadka u darbay de iyagu awalba sake kama waajibi jirin say uga waajibayaan keliya waa tijaaro oo keliya loo haysto markaa nebigu wuxuu leey qasad tijaaro uma haystee wuuba waqfay oo jihaada u diyaarsaday waxan waxay tijaaro u haysta ma ahan saa darteed marka laga sakayn maayo ayb wa actudahu ayuu waqfay actud marka waa waxa uu qofka u darbo ee farda iyo hub ah jihaadka u diyaarsado yaa la yidhaahdaa wa ama alcabaasu cabbaasa camu rasuulillahi nebiga adeerkiis fahiya isagu yacni fahiya sadaqadiisu calaya korkeyga ahaatay wa miluhaa iyo iyadoo kale marka muxuu ka wadaa fahiya calaya yacni inaad iisoo doonanaysaan waayo alow isiiyey wa miluhaana waxaa weeyaan iyadoo kalena waad iisoo doonanaysaanoo laba sano sakadeediibuu ii hormariyey sidaabay culimmadu ku tawjiihiyaan qaarkood bacdu ahlilcilmina waxay yidhahdaan anaa dhiibayo sakadiisaoo wakiilka oo la wareegay ayb siyaabo kalena marka waa lagu tawjiihiyaa oo kale uma qaala wuxuu yidhi amaa shacarta miyaadan dareemin anna cama rajuli ninka adeerkiis sinwul abi aabbaha oo kale inuu yahay ow amase sinwu abiihi aabbihii oo kale inuu yahay qofka adeerkii waa aabbihiis oo kale marka sakadiisii anaa bixinayo saasoo kale marka inay tahay ibnulqayim baa halkan marka aad uga hadlaya ayb maxalushaahidku marka waxaa weeyaan cabbaas sakadiisii buu hormariyey waana laga yeelay sida muuqato laba sano sakadeed ayuu hormariyey nisaab buu dhammaa dabcan maalkiisa haddaanu nisaab dhammayn lagamaba qaadeen shay sababkiisii ka hormaray buu noqon lahaa mana ansaxeenba maxalushaahidkiisu marka halkaas amaa khaalid alaabtan uu haysto baac uma haysto nebigu leeya waxaa macnuhu waxaa weeyaan baac ahaan uma haysto ee waa wuxuu dagaalka iyo jihaadka u diyaarsaday marka shayga haddaan baac loo haysanin fardaha iyo hubka iyo duruucda lagu dagaalamo camburbaraadka iyo haddaan tijaaro loo haysanin de zaka kama waajibaysa waaye macnaha walidaalika culammada tijaarada in laga sakaynaya aragta aad deliishataba xadiidkan wejhu dalaaladoodana meeshaas waa qال أbو dاود xdثnا سعيiد بن منصور qال أخبرnا إسماعيiل بن زكريا عن الحجاaج بن ديناr عن الحكم عن حuجyة عن علي أن العباس سأل النبي sلى الله عليه لي وسلم nebiguu su-aaشhay في تacجيiل الصدقةi صدقada dadejinteeda qabلa أn تxuلa intaynan degin oo aynan qofka ku waajibin faرahasa lahu oo u رuqseeyey fيi dalika kaagaas inuu hormariyo qaala maratan waxa uu yidhi faadina lahu fii dalika wou u idmay waa inay bannaan tahay marka xadiidkan alimaamu nawowi majmuuca wuxuu leeyahay rawaahu abu daawuud watirmidiy wagayruhuma biisnaadin xasan ikhtilaaf inuu ku jirana waa ishaaray fii waslihi wa irsaalihi inuu khilaaf ku jiro majmuuca buu kaga hadlay qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida hushaymun can mansuur bni zaadaan can alxakm can alxasan bni muslim can الnabiy sal ا l slam riwaayada mursalka waa tana wa xadiidu hushaymin asaxu abu daawuud marka wuxuu leeyahy riwaayada mursalkaa saxiixnimo badan yacni waa laysku khilaafay kownuhu inuu mursal ahaanna waa loo wariyey mutasil ahaanna waa loo wariyey yani marka midda mursaladaana saxiixa buu yidhi asaxsan daara qudni iyo bayhaqi iyo saasay dhahayaan calaa kullin marka xadiidku waa saxiix waxaana laga qaadanaya sida alimaamu nawowi tilmaamaya waxaana laga qaadanayaa in ay bannaa abu daawuudna uu xasaninayo sukuudkiisa siduu faa'iideynaayo waxaa laga qaadanayaa marka sadaqada sakadii in la hormarin karo waase haddii maalku uu xowli yahay isla markaana nisaab uu la egyahay taajiilkii marka isagoo halkaasuu kaga ku dhaafan وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه